Magaalada Baydhabo ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen in ka badan shan iyo labaatan arday oo baratay xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo akhris qoraalka luqadda Carabiga islamarkaana ka aflaxday Macadka Taymiya. Munaasabada lagu maamuusay ardaydan ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, culimooyin, macalimiin, waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada. Maamulaha Macadka Taymiya, Macalin Maxamed Axmed Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay maraaxishii ay soo mareen ardayda iyo madrasada.
madarasada waybaa la aasaasay sanadka lama kun tumili hijirida hayti kun afar boqol soddon iyo todoba waybaa laka aasaasay xaafadda bardaala dufcida inka horeyta ma ah madarasada ku aflaxday ma ah sanadkii oo madarasada la aasaasi isla sanadkaasaytii yaa ardadan la dhatan haddana qur-aanka hawadeegna ma ee wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuur siidow baba ayaa bogaadiyey munaasabad isagoo ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan culumta diinta islaamka waxaan ku guulaysanay waxaan rabnay inaan u madax bannaanaano wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ahaan macalimiintaas inaan annaga manajment garayno laakiin farsamo jirta awgeed macalimiintu waxay ka mid noqonayaan macalimiinta goto school oo wasaaradda waxbarashada ay wax ka bixiso manhajkaas waxaan isla bixin doonnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo oon soo wada bandhigi doonnaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta macalimiintan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa mudnaantii ay lahaayeen kuwa dugsiyada qur-aanka kariimka ah sidii ay u heleen kuwa iskuulaadka ayagana inay heli doonaan insha allah biidni illaahi kariim waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shaacirkii halkan ka soo jeediyey kelmadaha cajaa'ibka lahaa macnaheed waxaa igaaga baxay howlalka lagu qabanaayo xafladaha waxaan u malaynaa farsamo yaqaanada waxay shidaan maxaan ku ihahdaa nashiidooyin laga soo miinguuriyey dalalka carabta annagoo heli karna shaaciriin oo maaragtay uu ka mid yahay shaacirkii halkan soo istaagay iyo kuwo kaloo badan haddii maaragtay la helo farshaxni farshaxanistayaal iyo dad maaragtay maxaan ku ihahdaa oo farsamo yaqaal fiican oo aada iyo aada maaragtay u laxameeya kadibna waxaan heli karnaa howlalkeena inaan ku nuurino kuwa dalkeena wax ku bartay dufcadan waa dufcadii koowaad ee ka aflaxda macadka taymiya ee magaalada baydhabo tani markii la asaasay